halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban hirarka efimada geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeen isniina lixda bisha julaay sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka waxaanad ku soo dhowaataan barnaamijkii wacyigelinta dabaysho idinla socodsiinayaan anigoo maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan
wanaagsan first waxaa la siiyaa qofka aqoonta aas-aaska u ah booliyada ayaa la baraa waxaa la baraa siduu cudurka ku yimaado nuucyada viruska keena cudurka sidii looga hortegi karo iyo consequenciga ka dhalan karaa cawaaqib ahaan cudurka wuxuu keeni karayo ayaa la baraa
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan cilmi cabdi oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada muqdisho oo ka hadlayay tababarada la siiyo shaqaalaha tallaalka dabaysha barnaamijkeennan oo aan ku eegayno mawduucaasi ayaad ku maqli doontaan qodobada kaleed barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii guuxa dadweynaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka wasiirka maaliyadda dalka griega yanis varokovit waa varovakis ayaa maanto isniin ahayd iscasilay hal maalinoon kadib markii dadweynaha dalka griego ay si aqlabiydi ku jirto u diideen aftidii laga qaaday ee ahayd in griigu uu ogolaado hanaanka lagu yareynayo kharashka ay dowladdu isticmaashayeen kale iscasilaadda wasiirka maaliyadda ayaa noqotay mid dadweynaha griiga ka yaabisay maadaama horey u sheegay inuu iscasuli doono haddii dadweynaha dalka griiga ay aftida loo qaaday laga qaadayo haa ugu codeeyaan balse ay hadda u codeeyeen maya varovakis ayaa sheegay inuu sameeyey waxyaabo la dareemay kadib markii uu ka maqnaaday shirkii wasiiradda maaliyadda isagoo ka baaqsaday isagoo ka baaqsiga shirkaasina ku tilmaamay mid ka turjumaya suurtagalnimada in ra-iisul wasaaraha dal griega alexis zibras uu heshiis la gaari doono dowladaha deynta bixiya ra-iisul wasaare alexis ayaa wasiirkiis casiley uga mahad celiyey dadaaladii adkaa ee u soo galay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada dhanka amaahday ka jirta dalka griiga iyo geesinimadii uu ku kaga hortegay waa mas-uuliyiintii ay wadahadaladu ku dhex marayeen qaaradda yurub iscasilaada wasiirka maaliyadda ee dalka griiga yanis varavokis ayaa sheegay islamarkaasna ay salaadiis kusoo beegmaysaa xilli xaaladda cakiran ay u dhaxayso dalka griig iyo dadalka deynta bixiya ee reer yurub iyadoo dadweynaha griiguna ay diideen dalabaadkii ka yimid dalalkaasi
baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan uu ku yeeshay magaalada muqdisho maanta ku ansixiyey gudiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xubnaha gudiyadaasi iyo federaalka waxaana kulanka oo ay soo xaadireen ilaa iyo boqol sideed toddoba-iyo siddeetan xildhibaan uu ahaa mid looga codeeyey ama loogu codeeyey xubnaha guddiga kuwaasoo dhammaan la ansixiyey xubin kasta oo guddiga ka mid a ayaa helay in ka badan boqol codadka baarlamaanka oo ka badan tirada looga baahnaa oo ahayd afar iyo sagaashan kadib tirinta codadka markii ay soo gabagabowday gudoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed sheekhe cusmaan jawaari oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay in guddiyada ay heleen aqlabiyadda baarlamaanka ayna qabsan karaan shaqadooda halka wasaaradda arrimaha gudahana ay soo dhoweysay tallaabadaasi iyadoo ku tilmaantay inay wax ka tarayso qorshaha higsiga labada kun lix iyo tobanka
aweysi wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii wacyigelinta dabayshood ee kaga imanaya magaalada washington guud ahaan meelaha dunida uu weli ka jiro amaba lagu tumo cudurka dabaysha waxaa ka socda dadaallo la doonayo in lagu dabargooyo cudurkaasi soomaaliya ayaa ka mid a meelahaasi weli dadaalka dabargoynta cudurku ka jiro waxaana tallaalka dabaysha fuliya shaqaale caafimaad oo gaadhsiiyey qoysaska doonaya inay carruurtooda tallaalaan haddaba shaqaalahaasi ma helaan tababar lagu tayeynayo aqoontooda iyo in ay waayaha ay bulshaha u qabanayaan mawduucaasan barnaamijkeena wacyegelinta cudurka dabaysha toddobaadkan ku eegeyno ayaa waxaa warbixin tan magaalada muqdisho inooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qaar ka mid a takhaatiirta xirfadlayaasha iyo howlwadeennada caafimaad ee ka shaqeeya gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan tababarada la siiyo shaqaalaha ku howlan tallaalka iyo dowrka ay arrintaasi ka qaadan karto hoos u dhigga iyo yaraynta xanuunka boolyada doctor cabdiraxmaan cilmi cabdi oo ka mid a takhaatiirta ka howlgasha isbitalka aadan cadde ee magaalada muqdisho muddo dheerna kusoo dhex jiray tababarada la xiriira arrimaha tallaalka ayaa ugu horeyn v o a uga waramay nooca tababar ee la siiyo dhalinta laga soo dhex xulo bulshada si ay u fuliyaan howlaha tallaalka tallaalka booliyada markii ama vaccinationka booliyada ama markii laga hadlayo sidii dhalinta waxaa la siiyaa tababara wanaagsan first waxaa la siiyaa qofka aqoonta aas-aaska u ah booliyada ayaa la baraa oo waxaa la baraa siduu cudurka ku yimaado nuucyada viruska keena cudurka sidii looga hortegi karo iyo consequencega ka dhalan kara cawaaqib ahaan cudurkan wuxuu keeni karayo ayaa la baraa sidoo kale waxaa loo sheegaa dadka la tababarayo eradicationka markii la sameynayo waa in loo sheegaa faktarada ama waxyaabaha saacidaya talaalka inuu eradication ama la dabar jaro sida in hooyada ay nuujiso ilmaha exclusive breast feeding la gaaro oo la nuujiyo ilaa lix bil ilaa ilaa laba sano sidoo kale in la sameeyo routine immunization waxaa la dhahayo tallaal joogto ah sida dabarjarka loo gaaro sidoo kale waxaa loo baahan yahay sanitation iyo hygienka in hagaajiyaan waxaa la howlgeliyaa dadka bulshada ay aamini karto oo front line workerska loo yaqaano oo mar dadka inta loo tababaro tallaalka qaadayo waa dadkaas waa dadka u geynaya dadka tallaalada weliba waa inay ku bilaabaan dadka oo liidarada iyo hogaanka dadka ay aamini karaan waxaa jira dadka waxay u moodaan waxaan sun la siinayo dadka mas-uuliyadda ama hogaamada kala duwan ama degmada ama regionka jira waa in ayaga lagu bilaabaa hogaankaas tallaalka waa in lagu bilaabaa siay dadka u aaminaan tallaalka dadka waa in dadkaas la baraa waxaa loo yaqaana interpersonal communications oo ay ayaga ay dadka wax fahansiin karayaan in skills loo sameeyo dadkaas attitude fiican dadkaas la gaarsiiyo marka tallaalka coveragekiisa waa la gaarayaa doctor cabdiraxmaan ayaa sidoo kale qeexay inay jirto qiimeyn gaar ah oo la sameeyo xilliyada tallaalka uu soo gabagaboobo sidoo kale markuu tallaalka dhammaado dadka oo la diro front line workerska aan ku sheegayay oo tallaalkii halkiisa shiishin uu dhammaado ama wareegiisii oo roonkii la gebagabeeyo waxaa la diraa dad loo yaqaano monitoring and evaluation dad qiimeynaya tallaalkii siduu ku gaaray coverageka si loo baahan yahay muu degmada ku galay ama gobolkaas ku galay ama magaaladaas ku galay marka dadka waxaa la isticmaalaa dad independent ka madax bannaan oo ama qualified nurse ama dhakhaatiir oo paramedic doctors ama dadka dhakhaatiirtan kalarashiibada ku jira oo jaamacadaha kala duwan ayaa la isticmaali jiray marka muhiim weeyaan dadkan la tababarayo inkastoo annaga tallaalka hadda nuucan aan isticmaal o b v ga ahi oo tababaro aada u waaweyn usan u baahnayn laakiin i b v ga ayaa badanaa u baahan dad specialized skills u baahan maxaa jira waa la duraa qofka kan waa tallaal oo drops afka laga siinayo marka laakiin muhiimaddu waxay tahay dadka laftirkooda in orientation loo sameeyo dhallinyarada la siiyo siminaarada la xiriira tallaalka ka hortagga cudurka boolyada iyo qaabka dadka looga wacyigeliyo ayaa waxaa ka mid ah daahir warsamo xasan waxaana uu ka warbixinayaa inta qaybood ee uu ka kooban yahay tababarada la siiyo iyo waxyaabaha ay ka faa'iidaan tababarada la siiyo shaqaalaha oo tallaalka dhowr qaybood waaye horta marka hore fikir guuda waxaa laga siiyaa habka tallaalka oo dadka loosoo tallaalo markaasa waxaa loosii kala qaybshaa dhowr qaybood qayb oo ah dadka dadka ilmaha dadka daawada siinaya oo dadkaas oo caafimaadka takhasus u leh oo dadkii sida tallaalada barabareenka qofka haysta iyo u sharaxi kara daawada usharxi kara iyo dad oo waxgaradho dadka fahansiiya marka koowaad marka labaad waxaa jira qayb labaad oo layidhahda talashiidka ama faylasha haysta faylasha oo oo dadka inta qof lasoo diiwaan geliyey oo daawada la siiyey faylalka waramaya oo meelo ama qaar ama meelaha meelo banaana la buuxiyaa ama fig ayaa meel la siiyaa waxaa kaloo jira qayb saddexaad oo la yidhaahdo mobilister oo dadka soo wacyigeliya iyo qaybta guud oo lahoos yimaado ama ha ahaada d f n mid la yidhaahda ama supervisor oo xafiiska joogo daawada si meesha laga keeno ama unicef oo kale hay-adaha daawadaas keenoo kale kasoo qaaday sa saddexdaas dhowrkaas qaybood ay u kala baxaan tababarkaas waxaa laga faa'iidaa kow sidaa mujtamaca wax uu sheegi laheyd waxaad faa'iidaydaa dadkan dhibaatada haysata oo ka dhaadhacsiisan tahay daawadan loo keenaayo oo tallaalka ah inay barbaleen tahay iyadoo ay ahayd in loogu dadku ay ogaayeen ayaa waxaa laga dhaadhiciyaa inay daawo oo loo baahan yahay oo daawo cudurra qaybo ka mida sida dabayshoo kale sida jadeecadoo kale sida cudurrada la yidhaahdo gowracatada xiiq dheertoo kale cuduradaasoo kale inay ka hortag leeyihiin ayna kaga wanaagsan tahay in la daaweeyo qaarkood qaarnood lamaba daaweyn karo qaarna ay kaga wanaagsan tahay in la daaweeyo in laga hortago ay kaga wanaagsan tahay marka waxa waaye saas ayaan waxaan kusoo barannay waxayba annaga noola mid haaba tababarka nala siiyey annagoo soo dhiganay iskool caafimaad medicine ah daahir ayaa dhanka kale si kooban uga hadlay muddada uu socdo siminaarka ay qaataan iyo caqabadaha mararka qaar ay kala kulmaan deegaanada ay talaalka ka sameeyaan siminaarka waxaa la qaataa saddex beri ugu yaraan saddexda berina si- min sideed saacadood la fadhiya meeshaas waxaa qiyaasi kartaa waqtiga dadka wax loo sheegayo oo weliba dad oo khabiireen oo ku takhasusay ayaa wax badan dadka u sheega markaasi waxay siiyaan haddana een- een waraaqo oo wax ku cayigelinta iyo qaabka aad u akhrisan xitaa haddaad fahmi weydo qaabkii lagu soo baray inaadan lumin ayaa waraaqa lagu siin halkaas leel iska soo akhriyo iska iska hubi mar kastoo shaqada qabanayna iska akhri dad oo waxaa jira een, qof markaas administrationka meesha ka socda ku kacsan oo ku dhahaya meesha aniga interest kuma qabo aad ka shaqaydiin oo waa ku cayrinaya waa ku dhibaya kow qof oo aqoon guudba aan u lahayn oo meesha sida adiga aad wax u wada si kale u aaminsan oo leeyahay dadkan waa sunna la siinayo waa labo Een, waxaa kaloo jirta haddana erida markaasoo kale sida ay securitkeedu tahay waxaa dhici karta adigoo iska shaqadaada iska wata ayaa waxaa kuu imaanaya ciidamo iska socda oo qalabkii aad siday oo daawadii ku jirtay oo colgin baa leeraaho oo kulole qaboojiyaal ku dhex jiraan oo alaabtii in lagaa qaato lagu yidhaha keen documentigii iyo waxaa ku shaqeeyado dhan oo adigii dhanba adigoo shaanto dhan shaqaynayay ama saddex beri soo shaqaynayay oo shaqadii soo dham gabangaba ku dhowdahay maalintii ugu dambeydeen niman askar inta ku yimaadaan documentigii iyo qalabkii iyo waxaas dhan in lagaa qaato oo meesha aad waxaad shaqeydaba aysan jirinba oo aan warbixintii lagaa rabay iyo shaqadii aad qabanaydaba ay cancellation noqoto barbarenkaas waa dhici kartaa qof kasoo horjeeda de- ah, shaqadaas aad hayda waa dhici kartaa qof dacwo ka qaba oo meeshaas eh, macnaha xarunta meesha shaqadu ay ka dhacaydo dacwo ka qabo kale oo dhahaya macnaha aniga shaqada laygama siin ama laygama tixgeliyo oo kale oo caqabad kugu noqdo ama kula dagaalamo ama daawadii kugu si si ku yeelo waa dhici kartaa hawsha tallaalka ayaa waxaa sidoo kale qayb weyn ka qaata shaqaalaha mcjada magaalada muqdisho oo kaashanaya xirfadlayaal caafimaad oo soo qaatay tababaro kooban sida ay tilmaamayso xaawo xasan oo ka mid a howlwadeennada caafimaad ee ka howlgala cisbitalka banaadir ee magaalada muqdisho talaalka booliyada een, waa la fahmay dad shacabku si fiican ay u fahmeen wayna qaataan kadib markii ay la kulmeen ilmo badan oo ay booliyadu ay naafaysay bulshadu aad ay u qaadataa dadka mchyaduna wax rotiina oo dhayli ah ayay sameeyaan oo boolio ah bishiiba marna waxay sameeyaan kambey ay xaafadaha tagaan oo ay markaas ay la siiyo bulshadii guriguri loogu tago marka dadka idinla shaqeeya mcjada la shaqeeya ma yihiin dad siminaaro soo qaatay shaqaalaha caafimaadka ee msjada ka shaqeeya qaarna waa kuwo aqoon u leh booliyadu waxa ay tahay oo aqoontoodii ku shaqaynaya kuwana waa kuwo bulshada laga soo dhex saaray kuwaas siminaaradu haba ku yaraadaan siminaaro waa la siiyaa maadaama aysan ku badnayn waa la wacyigeliyaa waa loo sheegaa bulshadana sidoo kaleeto iyadana waa loo sheegaa laakiin si dhab ah oo macnaha ay dadka bulshada u shaqeeya ay ugu baraarugsan yihiin oo ay boolio wax uga yaqaanaan saas uma sii badna hawsha waxay ku fuliyaan informationkii markaas la siiyo booliyadu inay tahay macnaha een, naafo degdega ay keenayso oo macnaha ilmihii markii ay ku arkaan qaabka ay usoo gudbinayaan la fahansiiyo saas ba macnaha qaabkaas intaas yaroo information yaroo waxay kusoo gudbiyaan oo kooban oo markaas aysan aqoon buuxda aysan usii lahayn wacyigelinta siminaarada oo la badiyo hawsha caafimaadka iyo kobcinta aqoonta shaqaalaha caafimaadka maxay u tari kartaa shaqaalaha caafimaadku een, aqoontooda in la kobciyo shaqadii ayay kobcinaysaa oo ay u fiican tahay bulshada in la baraana waxay u fiican tahay dad waxaa jira macnaha aan shaqaalo caafimaad ahayn laakiin ah dad bulshada u shaqeeyo bulshada laga soo dhex doortay dadkaasay waxay u baahan yihiin tababaro badan in la siiyo oo la fahansiiyo macnaha qaabkii shacabka ay uga dhaadhacsiin lahaayeen qaabkay shacabka u dhexgelin lahaayeen shaqaalaha caafimaadkana waxaa waajib ku ah xarunta markii loogu yimaado iyo markay kaambeyga wadaanba inay ayaguna sidoo kale ay uga qayb qaataan shaqaalaha caafimaadka shaqo aqoontoodu waa fuul laakiin bulshada in baritaan badan bay rabtaa wacyigelin badan bay rabtaa bulshadii laga dhaadhacsiiyo cudurkii waxa uu yahay ay si fiican u fahmaan hooyadii guriga joogtay iyo hooyadii suuqa joogtay iyo hooyadii ku shaqaysanaysay u tegaysa soo bixinaysa dhammaantood ugu dambayntii safiye axmed oo ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee m c h ka degmada xamarweyne ayaa ka hadashay horumarka laga gaaray fahamka dhinaca bulshada ee la xiriira tallaalka ka hortagga xanuunka booliyada runtii boqolkiiba eh, siddeetan iyo shan aad iyo aad ayay dadku u fahamsan yihiin tallaalka booliyada Eh, kadib markii la siiyey wacyigelin badan oo maxay ahatay eh, degmooyinka dad laga soo xulay loo diray oo ay maalin walba ku wareegaan xilliyada eh, kambeynku uu soo socdo oo kale inta xaafadihii guriguru loogu tago si fiican looga dhaadhiciyey Eh, shaqaalihii caafimaadka professionaalka ahaa iyo kuwii kale oo haddana degmada laga keenay laysku daray iyagoo iskaashanayaan maxay ahatay eh, tababarana qabaan wacyigelin fiicanna iyaga laftirkoodu si fiican u tababaran habaysan ay israacaan ay u wada tagaan dadkii laga dhaadhiciyo maxay ahatay dhibaatada ay leedahay iyo dhibaatadaa sidii looga siraad kori lahaa ama sidii maxay ahatay looga baxsan lahaa oo ilmahoodu ay caafimaad taama ay ku gaari lahaayeen dad badan ayaa fahamsan laakiin weli waxbaa waxbaa weli sii jira dad aad u yaraa jira oo tiro yar oon weli si fiican u fahamsanayn xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu umahadsan yahay xasan kaafi waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa arrintaasi ka wareystay mid ka mid ah howlwadanada caafimaadka somalilan muddana ka soo shaqaynaysay tallaalka iyo dadaalka ku aadan dabargoynta cudurka dabaysha waa ismaxaan cabdilaahi xuseen een waa madaxa degmada lix iyo labaatanka juur ee gobolka muradosheex gaar ahaan caasimadda hargeysa ee cudurka booliyada een dabcan ismahaan waxay ka mid tahay khubarada muddada dheer ka soo howlgalayey een la dagaalanka iyo xakamaynta cudurka dabaysha iyo weliba bixinta tallaalka iyo ololayaasha iyo weliba tababarada bahda caafimaadka een haddaan saasha ugu horreysa ku weydiiye ismaxaan ahmiyad intee leeg bay leedahay tababarka howlwadeennada ka shaqaynaya cudurka dabaysha waxa weeyaan in cudurkan dabaysha marka ah, la talaalayo waxa weeye in dad aqoon u leh loo talaalo because ahmiyadda u leedahay waxa weeyaan een, waxaa laga hortegayaa inuu xanuunkii maxay tooley dawadii la siinayay sidii saxda ahayd inay u baxdo ilmihiina sidii ugu fiicneed u gaadho sidii loo gaadho ahmiyaddii la, la doonaya ah in la eradicate gareeya ama la ciribtiro cudurka dabaysha haddaba waxa weye dad aan aqoonti u lahayn oo aan siin karayn habkii loo siinayay administrationka ama habkii loo siinayay labadii dhibcood aan garanahayn haddii la siiyo oo ilmihii toban dhibcood la siiyo dee dhibaatay ku keeni kartaa haddii ilmihii hal dhibcood la siiyana dhibaatay ku keeni kartaa faa'iidadii leedahay waxa weeye marka in la saxo habka ilmaha talaalka loo siinayo waa kow in la saxo habka dhaatada loo gelinayo oo ilmo kastoo la siiya waa in talishiidkii la qoraa oo isna dhaata saxa la helaa waxaa kale oo iyana ay muhiim u tahay in la helo een, ujeedadii laga gaadhayay ee ciribtirka oo la gaadhi karo haddaad dhaato sax hesho waxaad ogaanaysaa kafrejkaaga halku maraya ama intaad kafargaraysa ama caruurta intaad dabooshay iyo intee kuu harsan iyo maxaa kaa khaldan waxbaa dee eh, aad- waad ku xisaabtamaysaa dhaatadaada marka ilmi qofkii maxay tahay dadkii talaalayaashaha in la tababaro waa muhiim Een, dadka nooceeya inta badan ay muhiim tahay in tababarka la siiyo waxa weeye dadka nooceeya waxaa la siinaya dadka shaqaalaha een, ku howlan talaalka labada dhibcood inay bixiyaan oo dadka la yidhaha vaccinatorska ama dadka talaal gi- bixiyayaasha ah waxaa kale oo la tababaraa dadka la yidhaahdo recorderska ama dadka dhata een, xog ururinta ee u qaabilsan maxay tole ee, oo la yidhaha data collectorska ama re- ama recorderska waxaa kaloo iyagana la tababaraa dadka wacyigelinta ee mobilizationka bixiya ee dadka wacyigeliya ee fariinta gaarsiiya sidii hooyooyinkii iyo aabayaashii iyo ilmahoodii ay talaalka ugu diyaarin lahayn marka tiimku yimaado aan ilmana aan u seegi lahayn inuu talaal waayo goobahebe dadkan ka kala yimaadaan inta badan tababarka la siiya waxa weye dadka talaalayaasha waxay ka yimaadeen xaafaday degan yihiin because dadku gaadheer ma raacaan waa house to house dadku lugeynaya waa guri ku guri dho- in in la galo guri walba oon gurina laga boodin marka qof meel kale ka yimi maxay tole ma awoodi karo inuu maxay kale meel kale talaalka ka bixiyo waayo waqtigii baa lumaya marka dadku waxay ka yimaadeen xaafaday degan yihiin dadka wacyigelinta yihiina waa dadka een, een, een, meesha laga yaqaano ee laga ixtiraamaya degmada ama xaafadda sida een, umursooy dhaqameedka sida gudiyada caafimaadka sida sheekhyada sida ee, maxay tole dadka ee, macalimiinta iyo- iyo madrasadaha iyo iskuullada shee- dadka la tix- een, caaqilada dadka la respect garanaya ee bulshada garanayso ee loo soo joogsanay ahda iyo jeer ayaa iyagana training la siiya wacyigelin information badan war badan si ay dadkii wax badan ugu sheegaan dadkiina ay u kasban karaan waaye tababarka marka ismahaan la siiya tababarkii qaataan een, dadkani ma yihiin dad een, eh, howlgala islamarkaana tababarkii een, eh, markay qaataan howlgalo howlgalkii caafimaadka iyo weliba cudurkii dabaysha iyo weliba ololayaasha ka qayb gala haa dadku markay tababarka galaan waxay galaan maalmaha ugu horeeya ee wax yar gaarsi ama laba saddex isho gaarsi in talaalka marka markay tababarka galaan ee dadkii wax loo dhigo ee si shaniska ay si fiican u qaataan ee t- weliba imtixaan laga qaado tastii ee si fiican looga baraandugo hawshooda inay awooddii leeyihin competencyga ama awooddii aqoontii ay wax ku gudbin lahayn hadday talaal tahay hadday wacyigelin tahay hadday een, dhaatadii oo la doonayo in la saxo oo halkii laga duulayay ay tahay oo aan de war fiican la helayn ama aan ee, inhagaysayba ay tahay ayaa dadkaasi maxay ahayd tole iyagaa gala haddii dad kale ay galaan waxa wixii oo dhan waa wada khaldamaya systemkii oo dhan marka dadkaasi inta badan waxaan ku dhiirigelinaa inkastoo de haddii wax dhibaatayii dhacaan qofka ama dhib ku kulanta ay halkeeda tahay laakiin hundred percent waxaan ku dadaalaa in dadkaasi sida ay u galeen tare- tababarka kuwii qaaday un hawshan ay fuliyaan waayo ma lagu dabagalaayo inta badan casharada ay soo qaateen iyo xogta ay soo qaateen iyo tababarada ay soo qaateen iyo ilaalinta dawadii dhibcaheedii inay ku dhacday caruurtii in xogtii si rasmiya loo soo gudbiyey iyo taa ma qiimaysaana ma lagu dabagalaa ma la eega bismillaah haa waa lagu dabagalaa waxa weye talaalku markuu ay talaalayaashu ay hawsha bilaabaan toddobada subaxnimo ayay bilaabaan ilaa shanta galabnimo ay socdaan il- toddobada ilaa labada duhurnimo labiyo tobanka iyo barhka ayay ka baxaan haddana labaday soo galaan intaa yara qaadanaya tukanayaan mooyaane marka waxa weeye waxaa jira dad laydhaha supervisories oo ah levels kala duwana kuwa laydhaha district field assistant oo ah- oo kuwa een, levelka koowaad ee kormeeraha ah waxaa ku xiga d b oyada oo distriyada oo annaga ah regional level ministry wasaaradda ah een, hay-adaha een, dad independent supervisor oo xataa dibadaha naga yimid nairobi ama maraykan ama meel kasta ka yimaada waxaasoo dhami dadkaasoo dhan waxay sitaan standard checklist bay sitaan checklistkaasa waxaa la marayaa ee, meel kasta oo tiim kastood la kulanto ayaad ka buuxinaysaa marka checklistkaasoo dhan wuxuu ku- ku dabaqan yahay ama informationkii oo dhan hadday training tahay hadday talaalka siduu qayb u bixinayay tahay hadday een, aqoontuu bixinayay tay noocu u bixinayay siduu dadka u wajahayay hadday tahay dhacdada siduu qoray u laysku eegay tailshiidkiisii iyo iyo fiyaaliskii ama uu isticmaalay iyadoo la maajikareynayo laysku kombarskareynayo wax khalad inay ku jiraan marka dadka saasaa lagu saxaa haddii wax khaldanaana on the spot baa lagu saxaa meesha la joogo Een, haddana markay galabtii noqoto ayaa meeting layskugu yimaadaa oo oo dadkii supervisorskii oo dhami wixii ay soo arkeen maxaa caqabadaha sideen u saxnaa action bond baa la qaataa haddana subaxiiba dadkii haddana wixii shalay oo kale lesson learning laga faa'iidaysto oo lagu dabagala maxaa la improve karaya maxaa weli maqan halkee wax ka khaldan yihiin saasaa wax lagu saxaa da aqoonta iyo weliba xogta caafimaadka gaar ahaan cudurka dabaysha wax isa soo badbedelaya islamarkaana ma maalinta ka dambaysa een soo kordhaya xogtii soo kordhayso een dadweynahan amaba bulshadan ka shaqaynaya hawshan cudurka dabaysha ee tababarada la siiyo een xogtaasi maalinba waxbaa soo kordhaya ma intii hore la siiyun bay ku koobnaataa mise maalinba xogta waa loo sii kordhiyaa ee tababarada wax sii socda bismillaah maya waxaa la siiyaa basic information wax la yidhaahdo adduunka globally halkuu ka marayo iyo siduu u socdo iyo wadamada ugu badan iyo inaga halkuu inaga soo galay iyo inta aynu marayno percentageka inta kiisee la hele ee booliya ah waxaasoo dhan ayaa dadka loo sheegaa marka hore intaan traininga la bilaabin because qofka haddaanu basic information aanu ka hayn adduunka halkuu ka marayo iyo afrika halkuu ka marayo iyo wadankuu degan yahay wadankiisa halkuu ka marayo dee hortii in- in- aqoon badan ba uma laho waxba ma sheegi karo haddii wax laga weydiina kama jawaabi karo marka taasi loo sheega dadka ayaa haddana demogratif kale loo eego wadamada siduu u kala badan yahay haddana waxaa la weydiiyaa nooca tybiska viruska ee hadda socdo mar walba qaar baa bilaabma mar een, viruska saddex nooca b one iyo b two iyo b three baa la yidhahdaa marka nooca markaa iminka outbreaka ee wadanka kusoo biiray ama soomaaliya ka dhacay ama naybooriska magaalada wadamadan jaarkeena ee inaga aynu u nuguleyn inuu soo gaadho noocuu yahayba had iyo jeer talaalkiisa la keenaa kaasa haddana loo sheega haddana waxaa loo sheega in talaalka laga talaalaya nooca viruska ee laga talaalaya uu yahay nooca outbreak uu ku dhacay in talaalkiisi uu yahay kan imka carruurta laga siinaya Saas.
Way. dee tababaradan iyo saad soo tilmaantay waa muhiim islamarkaana xogta iyo macluumaadka een, aynu soo sharaxnay bay inta badan tilmaamayaan taasoo muhiim u ah cudurka dabaysha iyo weliba in bulshada laga cilib jiro En, muddadii imika tababarada markii la siinayay ama aqoonta iyo tababarada si loo kordhinayo dadka howladeennada En, maxay ka bedeshay cudurka dabaysha in halkiisi loogu tago bulshadii ay helaan wacyigelintii rasmiga ahayd iyo weliba tallaalka ay si fiican u qaataan wax badan bay ka bedesho waxa waxa weye waxaa yaraaday dadkii reviewsalka ah, dadkii diidi jiray miscobsessionka khaladka fa- fahanka khaladka ah ka haystay boolyada ayaa yaraaday marka waxaa dhacay markaa reviewsalka iyo dadkii didmadu markuu dhac- uu yaraaday dadkii qaadanaya talaalka ayaa batay marka dadka talaalku hadduu qaadanaya bato caruurta kafrejkeenu boqolkiiba aynu gaadhno dhowr iyo sagaashan ninety five ninety eight aynu gaadhno dadku waxay leeyihin hard immunity wax la dhaha waxay leeyihiin difaac aanu fayraska aanu si easy u soo galahayn ama aanu maxay tala wadankii uga dilaacayn taasina faa'iidadeenu hayna ay tahay marka inaga somalilan labadii kun iyo toddobadii outbreak ka dhacay burca mooyaane ilaa hadda wax keys oo laga helay somalilan ma jirto intaasoo sannadood marka free booliyaynu nahay maasha allah alxamdulilah taasna waxay ku caddaynaysaa in dadkeenu si fiican talaalka u qaateen caruurtiina wada talaalan yahay marka difaac fiican ay haystaan halkaana aynu kasii hayno inaan hoos uga dhicin ilaa aynu ka qaadanay certificate-ka free bolia country ay noqonan Ha. waryaheena magaalada garowe nuux murse barjaab ayaa dhinaca kalena arintan tallaalka iyo tababarada shaqaalaha wax ka weydiiyey dhinacyo kala duwan oo ay khusayso warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada garowe si aan wax uga ogaanno arrimahan waxaan wax ka weydiinay dhinacyo badan oo arrintaas ay qusayso faysal axmed warsame waxa uu in badan ku soo jiray howlaha caafimaadka waana maamulaha xarunta caafimaadka qaran ee magaalada garowe wuxuu tilmaamayaa faysal sida loogu baahan yahay in mas-uuliyad laysaga saaro daawadan lala wareegayo xaafadaha ee ubadkeena looga faa'iidaynayo Een, dadka ka shaqeeya boolyada een, waxaan oran karaa muddo dheerna waa la soo waday oo hawshaas eh, wax badan baa ummadda soomaaliya u tartay waxaa wakhti badan iyo aqoon badan waa lagu dhumiyey waxaan isleeyahay dadka hadda wadaa dad badana aqoon leh ma aha badana runtiina dee waxay u baahan yihin training yar oo keliya mooyaane anugu waxaan khibrad baan u leh waa kasoo shaqayn jiray waxaana jirta dadkan inay iskiil ahaan loo baahan yahay in qofku wax uun base base tacliin leeyahay marka dambena la suubiyo trainino badan oo ama tababaro badan loo suubiyo taas waxay keenaysaa in qofku uu ilaaliyo waxaan uu wareejinayo talaalka ah inuu ilaaliyo qaboojintoodii oo tarmuuskan inuu furfuro oo wixii ay qaboojinta ka baxdo cooling systemka uu ilaaliyo lamber labo daroobkan afka lagu shubayaa wax weyn ma aha taas qofku uu ku dhibcin karaa qof walba laakiin arrinta u daran waxay tahay tarmuuskan uu wadaa mas-uuliyaddiisa inuu ilaaliyo in tarmuuskan uusan intuu dabool ka furo uusan dayicin oo qabowga uusan ka bixin muhiimmaddaas le waa taas taasna waxaa isleeyahay training badan bay ubaahan tahay iyo wacyigelin badan iyo qofkan inuu yahay qof micnaha dee wax qof xun base leh oo wax fahmi kara oo mas-uuliyadoodana ay saaran tahay dee wasaaradda ayagaa jeegareeya waxaan isleeyahay de wax badan bay ummadda u tartay kheer laas iyo wasaaradda iyo dadka soomaalida ka shaqeeya dhammaantood aad u mahadsin haddaba kooxaha sameeya tallaalka ma helaan tababar la xidhiira hawsha ay hayaan arrintaas waxaan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka puntland cabdirasaaq xirsi xasan oo aan ku booqannay xafiiskiisa wasaaradda bahda warbaahinta ee idaacadda v o a soomaaliya aad baan uga mahad celinayaa runtii wada shaqaynta iyo baahinta xogta caafimaadka ee ku saabsan soomaaliya ee waddo bismillahi ramaan raxiim tababarada la siiyo shaqaalaha qabta muxuu ahaa tallaalka cudurka ka hortaga cudurka dabeysha waxay isku jiraan laba qaybood qeybta koowaad waxaa la yidhaahdaa dadka technicalka ah oo ah dadka muxuuha xirfadlayaasha shaqada qabanaya tallaalkaasi waxaa lagu tababaraa dadkaasi qaabka ay tallaalka muxuuha ay u siinayaan ilmaha labada dhibcood siday u tuujinayaan ilmaha sida loo hubinayo inuu u gaaro waxaa sidoo kale lagu tababaraa xogta ay ka buuxinayaan qofka ay tallaalka siiyeen oo foom gaar ah oo loo sameeya ayaa jira waxaa lagu tababaraa qaabka ay haddii ilmuhu wax ay ka timaado wax dhibaata siinta la siinaya tallaalka qaabkii ay usoo ribood garan lahaayeen iyo qaabkii ay ay ula xiriiri lahaayeen muxuuha xarumaha caafimaadka iyo qeybtaas waa dadka muxuuha xirfadlayaasha oo tallaal bixiyaasha la yidhaahdo qeybta kale waxa weeye waxaa la tababaraa sidoo kale qeyb wacyigeliyaasha la yidhaahdo oo ah tiimam ama kooxo ka shaqeeya inay wacyigeliyaan hooyada guriga u tagaan ay bulshada wacyigeliyaan qaabka muxua tallaalkan loo bixinayo iyo xiliyada la siinayo sidaas dadkaasoo kalena waa la tababaraa wacyigeliyaalba ayagan la yidhaahdaa marka labadaas nooc oo tababarada ayaa la kala siiyaa waxaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka dowladda puntland iyo guud ahaan soomaaliyaba ay ku dadaalaan in tababaradaasi kaabeyn kasta oo la qabanayo ama olol kasta oo la qabanayo in tababaradaas marka hore shaqaalaha la siiyo la wacyigeliyo kadib markaa maxaa shaqada loo diro sidoo kale haddaa weli su-aashii sii wado waxyaalaha dadka lagu tababaro waxaa ka mid ah xanaaneynta maxaa tallaalka oo tallaalku wuxuu soo maraa silsilada qobojiyaha loo yaqaano waxaa lagu tababaraa dadkaas maxaa tallaalayaasha inay ilaaliyaan muxuuha tallaalka qaboojintiisa koolbogsida ay ku qaataan iyo qaabkay u qaadanayaan meesha ay dhigayaan xilliga ay tallaalka wadan waxaasoo dhan waa lagu tababaraa wasaaradda caafimaadka puntland waxay tilmaamtay inay sameeyeen qorshayaal ay ku adkaynayaan ilaalinta xaaladaha tallaalka boolyada iyo guud ahaan tallaalada kala duwan ay sameeyaan guud ahaan horta annaga soomaaliya ama wasaaradda caafimaadka puntlandba ilaa dadkan la hubiyo tababarkooda oo xataa imtixaan laga qaado oo loo sameeyo xataa baratical markaa kadib oo la hubsado ayaa shaqada loo diraa waxaa kaloo oo jira dad loo yaqaano muxuuha kormeerayaal oo qofkan ku kormeeraya shaqada uu qabanayo sidai saxda ahayd ma tahay mise waxbaa ka khaldan kormeerayaashaasoo lasii tababaray baa sidoo kale jira oo runtii dad aqoon leh ah waxaaba shardi ahba muxuuha qofka tababarka la siiyey inuu shaqadii loo dirayna uu qabto marka taas ayaa waxay keenaysaa cid aan la tababarin inaan bulshada lagu sii dayn oo muxuu ahaa uusan shaqada qaban mana suuroobayso qof muxuu ahaa intii saddex beri ama afar beri la tababaray ama ka badanba maadaama uu soo noqnodo muxuu ahaa tallaalka in muxuu ahaa dadkaas la tababaray waxaa shardi ah marka la tababaro kadib inay bulshada loo gudbiyo oy shaqadii ay qabtaan marka mayse dhicin insha allahu tacala haddana rajayn mayno inay dhacdo qof aan la tababarin inuu shaqadaa qabto kooxaha tallaalka booliyada qaada wareeg kasta tallaal ee la sameynayo ayaa ku faraxsan in ka hor shaqadooda ay qaataan tababarka sida ay tilmaamtay xamdi cali maxamed oo ka mid a gabdhaha gaarsiiya qoysaska iyo ubadka tallaalka loogu talagalay tababarka waxaanu ku qabnaa faa'iido badan sababtoo ah waxa aanu qaadanaa tababaro fiicfiican marmarka qaarkood waxa aanuna ka faa'iidnaa aqoonta aanu u leenahay aqoon ka badan xamdi waxa ay sharaxaysaa shaqa maalmeedkeeda waxaan waxaa ka mid a waxyaabaha aanu qabanno waxaanu tagnaa xaafadaha magaalada garoowe oo aanu ku bixinno tallaalka caruurta shanta sano ka yar ayaanu tallaalnaa waxa aanu siinaa laba dhibcood labadaa dhibcood oo ka hortag u ah tallaal meen cudurka dabaysha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka puntland cabdirasaaq ayaa tilmaamay in tababarada ay helaan shaqaalaha ay noqdaan kuwa joogto ah si ay ula jaan qaadaan isbedelada uu sameynayo cudurka ama fayraska booliyada runtii waxaas oran karnaa wax badan ayay ka faa'iideen aqoon ahaan qofkii waxbuu ka faa'iiday khibrad ahaan maadaama wixii soo noqnoqdo hataa waxaanu ku sameynay in loo sameeyo waxaa leeyahay listi joogto ah oo dadkaas mar walba la tababaro mar walbana ay shaqadii qabtaan taasi waxay keenaysaa qofkii inuu qoon ka faa'iido waxay keenaysaa maadaama wuxu uu yahay waxa la yidhaahdo guriku guri uu wareegayo xataa inuu guryihii barto oo magaalada si fiican u kala barto oo xataa qofkii maamadii uu tegayey ama aabihii guriga ugu tegayey xataa uu noqdo qof yaqaana saas laaleed waxay waxay sahlaysaa xataa qabashadii shaqada uu qabanayay ayay ayay runtii noo sahashay arrintaas inkastoo wasaaradda caafimaadka ay xoogga saartay tababarka shaqaalaha tallaalka haddana shaqaalaha laf ahaantooda ayaa qaba in la tababaro ama la gaarsiiyo wacyigelin waalidiinta si ay uga badbaadaan caqabado badan oo joogto ah ugana imaanaya dhanka bulshada waxa aanu u baahannahay in tababaro dheeraada lana siiyo tababarada aanu hadeer qaadanoo kaleeto in wacyigelinta lanana ballaariyo oo waalidka maaragtay lanalaga qayb qaato annagu maadaama aan nahay dad dhallinyarana ah tiimna aanu iska nahay xaafadaha qaybtoodna ayna diidaan sababtoo ah waxaa jira waalid badan oo tallaalka ka aaminsan wax kale oo kuu diidaya marmarka qaarkood annaguna marka ayna diidaan inaan labada dhibcood siino waanu ku wacyigelinaa waanu ku waaninaa inay caruurtooda tallaalaan maadaama uu cudurka dabayshu yahay cudur halisa ciyaalkuna u naafoobayaan labadaa dhibcoodna ay u tahay ka hortag marka sidaa la arjigeed waxaanu jecelnahay inay dadka hawsha nala wada iyo bulshaduba ay nalaga qayb qaataan wacyigelinta nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
dhinaca kale waryaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintiisa xubintiisa barnaamijka ee uu toddobaad walba ka soo diro magaalada nairobi ku eegaya tallaalka iyo shaqaalaha ka shaqeeya kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha dabaysha ama booliyo toddobaadkiiba hadahayo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa dadka tababarada la siiyo ee dhinaca shaqaalaha tallaalka ee dabaysha maxay ka bedeli karaan xanuunka dabaysha sidoo kale waxaa ka mid ah bal faa-iidooyinka dadkaasi ay helaan haddii aanay seminaar keliya qaadanin ee waxa ay barteen ay ka faa-iideeyaan iyo sida ay shaqadooda iyo tababaradu faa-iido ugu leeyihiin bulshada gaar ahaana dadka ka shaqaynaya cudurka dabaysha waxaa toddobaadkan barnaamijkeenna aynu ku wareysanay doctor cabdulqaadir xuseen warsame oo ah madaxa xarunta tawakal medical center oo qaybo kala duwan oo caafimaadka halkaasi laga fuliyo ugu horreyntii waxaan dhakhtarka wax ka weydiiyey bal tababarada shaqaalaha la siiyo waxa ay ka bedeli karaan xanuunada cudurka dabaysha iyo haddii ay yihiin dadka la tababaraa kuwo tababarka keliya aan ku koobnayn ee goobaha shaqada wax ka qabta
waad mahadsan tahay yaasin waxa weeyaan dadkan horta dhalinyarada wey wax la tababarayo dhalinyarada guryaha ka yimaadeen marka tababarada la siiyo oo ay hawshooda fuliyaan oo tallaalada ay sameeyaan tiim tiim inta loo qaybiyo tiimkiiba wuxuu ka kooban yahay horta laba qof si haddii aan taas kuu sheego mid waxaa weye kan wax tallaalay midna wuxuu qorayaa warqadii ayuu ku qoraya talishiitka ayuu ku qorayaa dhalinyarada la tallaalaya magacooda guryahay tegayaan dhalinyarada markaas qaab waxaa la baray loola hadlo waalidka gurigaas jooga ama cidda caruurta mas-uulka ah guryaha sababta loo tegaayana waxay tahay si markaas xataa caruurta jiran iyo kuwa hurda iyo kulli loo wada helo tallaalka markay waalidka la hadlaan oo qaabkii la baray oo la hadlaan waalidiinta ma diidayaan kama hor imaanayaan markii laga dhaadhiciyo kadib tallaalkay samaynayaan marka haddii ay tahay dhalinyaraan maxay kaloo ka bedeli karaan mar waxaa way tallaalkay qabanayaan oo way tallaalayaan carruurtii tallaalkaasna wuxuu noqonayaa ka hortag xagga booliyaha midda labaadna waxaa weeyaan dhalinyaradii waxay ka yimaadeen bulshada oo berri markii ay tallaalkooda dhamaystaan bulshada ku laabtaan wax aqoon badanay faa'iideen aqoontii dabcan waxay u gudbinayaan dadkii kaleo guryuhu ay ka yimaadeen iyo dadkii ay la dhasheen iyo dadkii dhalay iyo ehelkooda iyo saaxiibadood aqoontii guud ahaana bulshadaas koray u kacaysa dadka ka faa'iidaystay tababarka ololaha dabaysha ee xarunta tawakal waxaa ka mid a maxamuud oogle waxyaabaha aad barateen iyo sida tababarkan aad uga faa'iidaysatee ka war bismi illaahi alxamdulilah sanaaullah suma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah marka hore waan u mahad celinayaa yaasiin iyo bahda laanta afka soomaaliga ee v o e-da haddaan usoo noqdo su-aashaadii weydiisay yaasiin waxaa socday wiigaan hadda aan soo dhaafanay tababarkii boolyada wuxuuna ka socday xarunta dhexe ee tawakal medical center oo ku taalla xaafadda islee xaafadda islii gaar ahaan five street annagu waxaanu ku jirnay tababar oo maaragtay aanu aan seminaarkaas kaga faa'iidaysanayna si ay u shaqeeyaan sida loola sida loo shaqeeyo oo macnaha looga faa'iideeyo dadkan looga faa'iidaysto annaguna mustaqbal rabna inaan uga faa'iidayno ummadda marka insha allah waxa weye wuu socday ilaa si arrimo badan oo maaragtay baa meesha baa la bixiyey sida annaga hadda waxyaalaha aan aan qabanay waxaa ka mida guryaha booqanaa sida waalidiinta uga dhaadhicin lahayn tallaalkan inuu yahay shay muhiim ah oo cudurkan cudur khatara yahay oo mustaqbalka qofka ama ilmaha waxyeelayn kara marka sidaa darteed waxyaalo badan oo laga faa'iiday baan baan rajaynaynaa inaan dibna uga faa'iidin doonto haddana waxyaalo badan baa noo baxa insha allahu taala Waxaan- waxaan kaloo ballannay carruurta in la tallaalo een, kuwa xanuunsanna la tallaali karo dadkuna ay hadda seer yar usoo gelahayaan inay maaragtay la qabsadaan cudurka boolyada insha allah oo maaragtay aan- waan rajaynaynaa haddii aan laga daalin oo saan loogu sii wado dhallinyaro badan oo maaragtay derbiyada fadhido oo shaqa la'aan ahaydna inay ka faa'iidaystaan mustaqbalkooda uu anfici doonana haddii maaragtay barnaamijkan uu sidaan rajayna uu hirgeli doonaya ay la- ku dhawar adaygaan waa rajaynaya hadda sidii aad sheegtayba yaasiin waxaan galnay waa face a insha allahu tacaala face two iyo face kalena waa waa- waa u gudbinaya three intaba waan rajayn doonaa inaan u gudbino Een, cid kastoo naga caawinaysana diyaar baan u nahay inaan maaragtay la shaqayno een, ololaha boolyada ama dabaysha sida loo yaqaano Een, xaruntan ee tawakal eh, medical eh, center waxay ka mid tahay xarumaha lagu tababaro dadka shaqaalaha ee da'yarta ah ee marka dambe dib ugu biira goobaha ololaha tallaalka iyadoo dhowr dafcadoodna ay ka baxeen dhaktar cabdulqaadir xuseen warsame oo ka hadlaya qaabka ay markay shaqaynayaan wixii ay barteen aysan ugu koobnayn oo keliya duruus ay meel ka qaateen balse ah inay bulshadii dib ugu noqdaan iyaguna ay wax ka faa'iidaan arrimaha isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi faa'iidada ugu weyn waxaa weeyaan eh, mar tallaalkii ay samaynayaan mar waxaa la baray eh, qaabka loola hadlo waalidiinta waalidiinta markay u tagaan way magacay weydiinayaan ayagii baa isu sheegaya waxa ay yihiin howshay u yimaadeen tallaalkan waxa uu yahay waalidiinta dabcan su-aalo fara badan ayay qabaan su-aalaha ay waalidiinta badanaa weydiiyaan maxaa ka- waxaa ka mid ah een, ilmahayga haddaan hore usoo tallaalay ma tallaali karaa mar labaad waxa weeyaan jawaabta ay siinayaan waa haa ilmaha hadday tallaal hore qabaan waa la siin karaa mid kale Een, eh, m- midda kale ay weydiinayaan waxaa weye ilmaha haddii hadda kambeynkan tallaalka lagu sameeyo tallaalada kaloo rutiinka ahaa ma geenayaan mise way ka maarmayaan jawaabtu waxaa weeyaan tallaalkii kaloo rutiinka ahana waa u badan waa u baahan yihiin markasta marka tallaalkan waxaa la yidhahdaa monovalent waa olole weeyaan oo loogu talagalay cudur markaas kacay eh, cudurka dabeesha marka uu kaco in markaas lagu daaweeyo ayaa loogu talagalay laakiin midka kaloo rutiinka ah waa trivalent kaas sidiisuu u taagan yahay oo wax iska bedelayaa ma jiraan caruurta xataa hadday xanuunsan yihiin waa la tallaali karaa xataa haddii ay caruurta shubmayaan badanaa mid ay da- waalidiinta su-aasha ka keenaan waxay tahay ilmaha shubmaya ilmaha hadday shubmayaan xataa waa la tallaali karaa wax dhibaato ah ma laha
een dadkan aad tababartaan ama dadka la tababaro ee dhallinyarada ee aad sheegtay inay guryihii tegayaan oo dadka afka lagula hadla garanayaan oo dhaqanka wanaagsan leh een maxay tahay waxa ugu wanaagsan qaabka la rabaa ma intaad seminaar la siiyay iska tagaan mase inay meeshii markay wax bartaan shaqeeyaan oo meel lagu ogaado oo wixii la dabagalo maxaa yeele maalin waxaan oqolnaa seminaaro dad loo samaynayo oo tallaalka laga hadlayo booliyada haddana aan dadkii eh, meelihii goobihii aanay wada joogin dabcan horta qofka markii aqoon la siiyo oo aqoontiisa kor u kacdo rajadiisana waa badanaysa ilmihii markii tababar la siiyo waxay bilaabayaan inay shaqo raadiyaan oo ay dhaqaale raadiyaan oo ay ka baxaan ciyaal suuqnimada marka een, way dad badanoo way jiraan aan raadino hadda si oo caruurta maaragtay noogu sameeya income generating activity weli hadda wax saas oo qolo noo bilowday ma jirto laakiin raadiskiaan ku jirnaa iyadan Een, eh, ciyaalka markii waxaan ku sheegay tababarka la siiyo rajadooda koray u kacaysaa oo kuma ekaanayaanba iyaga xataa markay talaalka kambeynka markuu dhammaado ayagaanba joogsanayn oo waxay dhadhamiyeen shaqadii waxay dhadhamiyeen xoogaa yaroo income yar meelay kasoo heli karaan shaqay raadinayaan ama wax barashadooda dib ugu noqonayaan waad mahadsantaha kaasi wuxuu ahaa dhaktar cabdulqaadir xuseen warsame oo ah madaxa xarunta tawakal medical center ee xaafadda islii oo aan ka wareysanayay toddobaadkan barnaamijkeena bolio inta aynu barnaamijka lamida ku kulmi doono dhammaanteen waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.
dhegeysin wanaagsan ramadaan wanaagsan marka la dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a ee idinkaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha goordho waxaad maqli doontaan barnaamijkii dareenka dadweynaha balse marka hore waa xubintii wicitaanka ee barnaamijka ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya xubintan aanu dhegeystayaal hore usii daynay ayaanu idiin soo xulnay inaan mar labaad idin maqashino iyada oo mowduuca maanta la xiriirta waa kan ismaaciil xuseen farjar
doctor cabdirashiid xaashi cabdi ku soo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha n waxaad madax u tahay ururka dhakhaatiirta ee somalilan haddii aan marka ugu horreyse ku weydiiyo bal tallaalka tayadiisa ayaa dad badani dood ka qabaan bal horta tallaalkan iyo tayadiisa maxaad marka hore dhegeystayaasha uga sharxi lahayd aad baad umahadsantahay ismaaciil haddii la eego xagga quality-ga ama tayadooda runtii dawa aan ka haysan hay-adda w h o tallaal aan hay-adda w h o ka haysan caddaynaa inuu dee tayadiisu wanaagsan tahay oo uu yahay nooc la qaadan karo oo oo saxa horta cidima keento dadkana ma siiso midda kale waxaa jirta inuu tallaalkaasi leeyahay waxyaabo lagu ogaado inuu wixii loo baahnaa ama heerkulkii matala loo baahnaa inuu intaa ilaa warshada uu kasoo baxayo ilaa qofka ilmaha yar ee ama qof weyn kii la doonada haddii la siinayo lagu mudayo wax lagu garto inuu heerkulkiisi isbedelay iyo inaanu isbedelin oo ilaa waxaa la jeegareeyo aan qofka la siinin ama shaqaalaha bixinaya tallaalku aanu bixin marka waxay leedahay marka horena shahaadad la siiyo oo lagu soo hubiyo tirooyin shariikado ama warshado dawooyinka sameeyo khaas oo tiro yar ah ayuu mana sameeyo tallaaladaasi markan dambena qaab baa jirta lagula socdo tayadiisa waan gartay doctor horta su-aalo badan baan dabcan na ku weydiin doonaa arrintaa laakiin bal mid ka mid a dhegeystayaasha khadka inagu soo biiray aan fursad siino su-aal buu qabaa isla arrintaa la xidhiidhaad imika hadlaysay magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa saare maxamed cali waxaan joogaa hargeysa waxaan jeclaystay inaan weydiiyo dhakhtarka maadaama barnaamijka la socday hab nooceeya oo ka oo u fududoo dadka miyiga jooga ayuu ilaashan karaa yani marka waxaan ka hadlaya dadka miyiga jooga waa kuwa xanaanooyinka iyo meelahaasi jooga ee aanay ku filnayn leerkii iyo wax kasta hab nooceeya loo ilaalin karaa dawadan booliyada marka su-aashaasaan weydiinayo oo aan jeclaystay inuu dhakhtarku in badan ii fasiro aad baad umahadsan tahay doctore aad bay umahadsan tahay inantaasi runtii waa su-aal muhiima una una baahan in dadka si fiican looga jaahilto ama laga siiyo macluumaadka ay u baahan yihiin waa si aad xustay horta tallaalkan waxaa loogu talagalay in qof kasta oo bini-aadana ama miyi ha joogo ama magaalo ha joogo meel kasta si loo gaadhsiiyo inay gaadho iyadoo tayadii loo baahnaa leh oo aan wax iska dhimay aanay jirin tayadeedii markaa sida lagu gaarsiiya waxa weyaan ama kooxo ayaa jira tallaalka baabuura la raaca oo la wareega oo cold bogos waxaana aynu afka qabaad ku nidhaahno oo caag ay baraf ku jiro oo tallaalkiina ku dhex jiro sita amaba tuulooyinka amsiyajada ama xanaanooyinka ku yaala waxay leeyihiin tallaajado tallaajadahaasi haddii aanay kuwii leyrka ahayn waxay leeyihiin gaas ayay ku shaqeeyaan gaastaasi waa mid lagu shubaan leyr marka marna baktiaya marna soo dhacaya lagaga kaabtoomay marka wax kasta oo la samayn karayo ayaa la sameeyey si loo hubiyo in tallaalku cid kasta gaadho meel kastana gaadho tayadii loo baahan loo baahnaana uu lahaado si wanaagsan baad dabcan u sharaxday haddaan halkaa su-aal kaa weydiiyo dalka marka ay dawooyinkani imanayaan ma ma sanadkiiba mar baa la keenaa mise waxaa jirtaa xiliyo go-an ayaa loo qiimeeya xilliga loo baahdo oo duruufta markaad eegtid dee kaydka dawooyinka kolley waxaa jirta waxa dee qorshe qorshaa dejisan oo wadanka marka qaarna waxa weeyaan qaar la xilli cambaign waxaa la yidhahdaa ama olole la qaado oo dad badan mar in lagu gaarsiiyo la doonayo qaarna waa kuwo joogtada ah oo caruur kasta oo dee da-dii loo baahnaa la siinayo in la siiyo marka horeba qorshaha ugu jirta marka waxaa jira qiyaasa dee caruurta meel walba ama dal walba ku nool ee da-daasa ee tallaal u baahan sanadka soo socda intay tahay marka sanadkaa soo socda maanta imika oo kale qorshihiisii lasii sameynaya bisha octoobar september oo kale markaasaa wixii ay u baahnaayeen oo dhan in la keeno la isku dayaya marka xilliyo mar lama wada keenayo marka marba saddex bilood oo kale ama laba bilood oo kale marba mar baa la keenaya marka waa qorshe mar walba xogta la qaadayo baahida iyo wixii yaalla laysku qiyaasayo iyo dalabka la dalbanayo waan gartay mid ka mid a dhegeystayaasha isna had- haatan khadkee nagu soo biiray oo khadka si toos ugu jira bal magacaaga iyo halkaad kasoo hadlaysid Ah, magacayga waa eh, maxamed eh, saciid Eh, waxaan joogaa ruushka magaalada moscow waxaan dhakhtarka weydiin lahaa dawada dabaysha sidee u ogaa- loo ogaan karaa tayadeeda ma soo jirtaa wax lagu ogaan karo oo haysan inkoo naamtii hadday tahay garaamka ay tahay iyo waxyaabaha ay ka samaysan tahay saashaan ka dhakhtarka weydiin lahaa ninka aad baad mahadsan tahay dhakhtarkeena su-aasha u deynina Ah, aad buu bah- u mahadsan yahay walaalkayga rushia inaga soo weydiiyey su-aasha Ah, tallaalka dabaysha iyo kuwa kaleba waxa ay leeyihiin marka hore shahaado la socota oo warshadii soo saartay ay ay ay ku soo qorayso tayadeedii iyo ah, qa- siday u samaysan tahay iyo nooceeda waxaasoo dhan waxa kale oo jirta in ah, xaggan heerkulka iyo waxyaabo lagu ga- ah, garanayo haddii isbedel dhaco oo ay tayadeeda xumaato ay ku dhegan yihiin oo la raacayo oo oo la tahraacayo waxa kale oo jirta mar walba warshadahaasi markay soo sameeyaan in saambal qaar ka mida si eh, iyada oo kedisa looga qaadayo matalan boqolkii mide quraadoodba ama kunkii quraadoodba qaar ka mida si eh, tantalia eh, saambal dib loo diro oo warshado kale ama cid kale quality eh, xarumahooda sida w h o oo kale lagu soo ti- hubiyo oo lagu soo tijaabiyo si mar walba loo hubiyo tayadii inaanay isbedelin marka haddiiba saa loo ilaalinayo oo eh, ay noqotay tallaal uu yahay sida uu caalami ma la odhan karaa wuu ka duwan yahay xataa dawooyinka kale ee dalka la keeno ama tallaalada kale kala duwan kan marka laga hadlayo tallaalka dabaysho kale ma la odhan karaa dawooyin kale wuu ka duwan yahay aad iyo aad buu uga duwan yahay waxaana kuu cadaynaysaa sidaad og tahay dawooyinkan kale ama haadan kuwa irbadaha laysku mudo ama kiniin ama kuwa sharaab ahaan loo cabo cid waliba way keentaa qof kastoo maanta baacamushtaro somaliland jooga hadduu maanta keeno laga yaabo inuu dee isu be- bedelo nin dawooyinka ka baacamushtara waa suurtagal inuu liisankii ama ruqsadii si fudud u qaato keenina karo laakiin tallaalka haba yaraatee cid brifada u keenta baacamushtar ma jirto waxa keenta oo keliya hay-adda ama unicef iyo w h ayaa keena oo ka soo shaqeeya oo shariikado haysta liisan la hubo oo la tijaabiyey ku- tayadooda iyo aqoontooda iyo eh, d- tallaalka ay sameeyaan eh, tayadiisa oo keliya laga keena marka maaha wax cid waliba iska keeni karto cid walibana ka baacmistari karto Een, gebagabada haddaynu nimaadno bal maxaa soo jeedin lahayd bal dad badan oo aragtiyo badan ka qaba een, eh, tayada daawooyinka een, tallaalka loo isticmaalo haddaad istiraadid bal dadkaa wax u sheeg maxaad odhan lahayd horta warka xun ee maaragtay dee niyadsamada dadka ku abuuraa faafidiisu way fududahay waxaa laga yaabaa in mar la maqlo qof baa wax ku noqday ama del hebel baa ah, d- tallaal caynkaasa wax kale ku qaldameen warkaasi aad buu ufahma ayuu ufidaa oo u faafaa laakiinse waxaa nasiib daraa inay dadku iska indhatirayaan ama in badan aanay fahamsanayn bal dadka curyaamaya ee matalan booliyadoo kale ah, kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo ah, iyo sideed iyo sideetankii ayay ahayd markii hay-adda w h o ah, shirweynaheedii caalamiga ahaa ee ay isku iman jireen lagu dhawaaqay in la dabargooyo oo dabaysha berigaa waxa uu marayay dhowr boqol oo kun oo qofka curyaami jiray maanta marka la eego laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaan filaya afar boqol iyo lix iyo toban qof ayay gaadhay dhibaatadaasi sanadkii kasii horreeyey laba la- laba labadii kun iyo labaiyo tobankii eh, laba boqol iyo saddex iyo labaatan qof bay maraysaa hadda halkii dhowr boqol oo kunna waa laga keenay intaasna way maraysaa marka dadku ha arkaan dhibaatadii intii hore aan ololahani iyo tallaalkan dadka aan la gaadhsiin jirin dhibaatadu heerka ahayd iyo maanta markii dadka badankiisii la gaadhsiiyey adduunkiina laga cidhin tiray badankiisii sida ay u yaraatay dhibaatada tallaalku marka taa ha eegaan inta ay eegayaan hal dhibaato oo meel ka dhacday ama hal wax oo aanay xitaa xaqiijin karin oo warxumatashii laga yaabo inuu ku lug leeyahay oo dadka soo gaadha bulshadeena aad baad u mahadsantahay doctor cabdirashiid xaashi cabdi gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta ee somalilan oo barnaamijkeenna marti inoogu ahaa
aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dareenka dadweynaha oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada baydhabo muddooyinkii ugu dambeeyey hadalhaynta magaalada baydhabo waxay ahayd doorashada xilka madaxweynenimo ee ka dhacday magaalada cadaado ee gobolka galgaduud madaxweynaha galmudug waxaa doortay xildhibaanada maamulkaasi galmudug sideed bil ka hor ayay ahayd markii baydhabo sidoo kale ay ka dhacday doorasho xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed waxaana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed doortay ergooyinka ka qaybgelaya shilka maamul sameynta gobolada koonfur galbeed xubinta dareenka dadweynaha waxaan uga hadlaynaa kee habboon madaxweynaha maamul goboleedka inuu doorto xildhibaan ama ergooyin waxaa marti igu ah oo igala qaybgelaya maxamed aadan geedow siid cali ibraahim xasan iyo maxamuud xuseen cali oo loo yaqaano marshaale waxay ka mid yihiin dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada baydhabo waxaan ugu horreyntii hadalka siiyey maxamed aadan geedow differensi aada u weyn ayaa u dhexeeya markaad fiirisid brocedureka ay ku imaadeen brocedureka ay ku imaadeen labadan maamul qaab dhismeedkooda lagu sameeyey sideedaba marka hore ee runtii galmudug aada bay ugu ma- ammaanan yihiin sida wanaagsan oo shalay doorasho xaqo xalaala meesha ooga dhacday ee tan kale marka la fiiriyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ee waa ka duwan yahay kan ee, galmudug qaabka maamulka loo soo dhisay runtii galmudug waxaa la dhihi karaa procedure aada u fiicanay mareen system oo yeelan kara xila xisaabtan iyo kala dambeyn ayba ku hormareen inay samaystaan laakiin midda koonfur galbeed oo baydhabo ka dhacday doorashadeeda waxay ahayd wax aan lagu qanci karin oo ummadda ee aftidooda ee, lagu qiimeynin siyaasiyiin ku hartantay ee, qaabka maamulkanna aysan jirin waa tahay een, maxamed waa kusoo laabanaynaa markana siiyo sid cali bismillahi raxmaan raxiim horta een, galmudug doorashaha ka dhacday waxaa ka jira een, halkaas ee, maamulo oo laba ah een, xibin iyo heeb iyo galmudug dad muddo soo barbaaranaya ahaan marka koonfur galbeed kama jirin een, maamul oo soo shaqeeya oo maamul goboleed ah saas darteed marka een, bilow fiican waaye een, koonfur galbeed waxaad ay samaysatay waayo een, deegaanadan weligood way dulmanayeen Een, waxaan dhihi karnaa marka xeerkad ay marayeen een, ee, federaalka ay samaysteen ama maamul goboleedka koonfur galbeed oo hadda madaxda ka yahay mudane sheekh Sheekh- Sheekh shariif sheekh axmed waxaan dhihi karnaa bilow fiican ay gaareen deegaanada koonfur galbeed Een, waan gaari doonaa marka systemka een, een, baarlamaaniga kadibna one man one fight laakiin bilowgii oo aad maamul goboleedka ku bilaaban lahaa waxay ahayd een, in ergo laga soo xulo gobolada degmooyinka iyo deegaanada een, dadkiina ay doortaan een, madaxweynihii halkan ay markaasi uu matali lahaa deegaankan koonfur galbeed wayna doorteen wayna ku ammaanan yihiin waxaan dhihi karaa doorasho oo xaqa xalaal ah oo dhacday oo deegaanada koonfur galbeed waana bilow fiican oo cad aan dhihi kara waay waa mahadsantahay Ee, maxamuud xuseen marka la fiiriyo een, xildhibaano inay ee, maam- ee, madaxweynaha soo doortaan iyo in een, ergooyin ay soo doortaan keeba hab- ah, habboon
maasanta weriye catoosh Ee, runtii mayle erkore xadba may ka hirintaa baahada markaas jarta iyo dadka hoole markaas landhiibay jaaniska iyo haysadaan iyo wala iyo lukusugow i timeka iyo qaadadaasa Ee, yaku muhiimsan in ergi wala doorata in xildhibaano wala dooradaan Ee, mayna eray hadba qofka haddii ee, waa hoolo isu qabada fadahayona ee, hol iyo isku adagoo isku dhib badan iyo eta Ee, muddada is haysada mise timeka is- is- markaas haysadoona eedan yarye mise usan ka filanayna hadba may may may may qofka wala ka qiimayay wala is haysada iyo wala ku qum- kuma qun iyo waqtiga iyo qaada koraan ma macquul eh ee, isla markaas haddii inti la fikira lan araga marxalada markaas ka jara in iyo laku baa kor mas iyo fudaay korto in wala ka doorada erga ee ma leeraayo se- oo waana iyo fudada een erga in wala ka doorada ee ma leeraayo se haddii oo markaas time iyo janiska film iyo qabaana ee iyo kusii faylata in xildhibaan wala ka doorada marka ma erka hore ee doorashadii oo koonfur galbeed oo ku dhiiday ee een een een- een oo wala ka doorada nimanka ergada ah timeka la haysada iyo howlada sugaasi yaa yaa yaa sababti ee, yaa markaas laga argay ku bacd inay fudaay korta in ergada ee, iyo waldoorda markaasna iyo diyaar haayeen runtii een, saasaa ka dhiiday doorashadii ee koonfur galbeed Ee, alxamdulilah kubacdina wal oo maha kubana oo isqabsiya murun idood kale maha kubana marka muhiimada may qabay ana makahiran xildhibaano iyo erka makahiran may kahirantaa baahada markaas jeerta oo ku turjumaa soo yaala hadba baahadaas walaay fudaay kor in walka doorad
waa macsantay maxamed maxamed aadan geedow maxay tahay muhiimadda ay leedahay in xildhibaano ay wax soo doortaan
bismillaah runtii ee, muhiimad aad u weyn ayay leedahay in xildhibaanada ay wax soo doortaan saaxiibkiisii cali wuxuu dhahay ee, bilow bay ahayd wax kastoo bilow ah ama aas-aas ahna waxay ku fiican yihiin in si nidaamsan oo sharci ah loo saldhigo ee, aas-aaska waa muhiimadda ee, wax kasta oo la rabo inay ummad ku intifaacdo haddii lagu fududaado aas-aaska oo wixii la rabo la iska sameeyo waxaasi muhiimad ma yeelanayaan run ahaantiina ee, waa aad bay u kala duwan yihiin ay u kala wen yihiin inay ergo wax doorato iyo in baarlamentarian uu wax doorto runtii baarlamanka haddii uu wax doorto dowladdaasi waxay yeelanaysaa la xisaabtan dhaliishii imaada ama qaladaadkii ha noqdaano qalad dastuuri ah cid ku xadgudbi karta oo qalad bareeri karta ma jirto tusaale ahaan hadda ergaa wax dooratay ma jiraan wax baarlamaan ah oo la xisaabtamayo dowladdii iyo hogaankii dowladeed Ee, runtii dastuurka ee koonfur galbeedna waxaa ku xusnayd maalinka doorashada ee madaxweynaha afartan iyo shan maalin ka bacdi in baarlamankii uu yimaado waana arrin dastuuri ay ahayd ilaa ay haddana ma dhicin Ee, way jiraan qaladaad badan oo dastuuri ahaa oo weli hadda aan waxba laga qabanin haddii ay jiri lahayd in baarlamanka ay wax doortaan waxaa- waxay wax- waxay noqon lahayd in macnaha ee xisaabtan iyo brosejar dhammaystiran oo dowlad ay yeelato uu meesha yimaado Een, ergooyinkii een, madaxweynaha koonfur galbeed soo doortay ayaad ka mid ahayd maxay tahay marka muhiimadda aad u aragto een, ergooyin inay wax doorto ergooyinka waxay ku imaadeen nidaam ama sharci ama een, qaab loo diyaariyey in doorashada inay u dhexi karto deegaanadan koonfur galbeed markaan ka hadlayo xaqiiqdii een, deegaan loo rabay in halkan dowlad goboleed ka samaysanto dowlad dhexe mid raalli ka ahayd meen saas darteed markii deegaanadii ama odayaasha dhaqanka ay qaybsadeen ergooyinkii halkan shabeellada hoose baayi bakool markaas isla markii waxa aan aragnay baahida meesha taallo ee, deegaankiin iyo baahida u qabay in maamul goboleed halkan laga yegleelo oo danaha dadka deegaanadan deegaan ka turjumo markaan aragnay ergadii waxay go-aansatay inay doorato madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed waxaan dhihi karaa ergada ee, go-aankeedii wuxuu ahaa in halkan uu ka soo baxo maamul deegaanadan ay doorteen caalamkan aqoonsi uu ka helo isla markiina way dhacday taas madaxweynaha waajib waa saaran waay in deegaanadan uu adeego degmo walba tuulo walba oo caalam ka tirsan inuu booqdo oo heshiisyo lasoo galo kadibna deegaanadan in horumar la taaban karo inuu ka sameeyo inta uu joogo ayaa loo baahan yahay marka howshaas madaxweynaha howshiisa waaye marka inuu farfareeyay iyo aynu wax ka sheega ma ah madaxweynaha ee, deegaanadan waaye anigu mas-uul naga yahay saas darteed waxaan dhihi karaa cadaalad ayaa loo baahan yahay cadaalad hala arko guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta dareenka bulshada waxaana igala qayb galay maxamuud xuseen cali oo loo yaqaano marshaale siid cali ibraahim xasan iyo maxamed aadan geedow tan iyo mar kale intaan kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiino
intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha oo ay idinla socodsiinayeen maxamed cabdi waa aniga iyo maxamed colaad oo saaxiibkii stuudiyaha igu wehelaya intaynu haddii la idhahdo mar kale kulmi doono anigoo ah mar kale maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo cawaysin wanaagsan rabadan wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.